أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa habeennimo jimco ah taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeedda bisha shacbaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aydu ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaha dowladda siliibyadda ah ee maraykanka oo la sheegay in uu gobollo ka mida soomaaliya u qorsheeyey in uu dejiyo shacabka muslimiinta ee walaalahii reer filistiin marka laga barakiciyo magaalada khaza suurtagal ma tahay in maamullada ashahadalla dirirka ah ee somalilan iyo puntland ay aqbalaan damaca guracan ee gaal donald trump waxaad maqli doontaan dhegaystayaal isdultaag arrinkaas aynu ku samayn doonno sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxaydu ku maqli doontaan militariga suudaan oo dadaal ugu jira sidii ay maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta uga faramaroojin lahaayeen buundooyin muhiim ah oo isku xidha galbeedka iyo bariga magaalada khartuum wararkii ugu dambeeyey ee suudaan iyo halka la kala marayo ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan sidoo kale caawa barnaamijka waxaydu ku maqli doontaan degmada kurtuwaarey waa degma taariikh dheer leh taariikhdeedana wax badanaa dhimanaa wax dhimanaa maxay ahaayeen sida gurigaan oo kale bulsho isku filnaatay oo soo bandhigtay waxqabad muuqda iyadoo aan u tuugsi tagin gacmo shisheeye iyo reer kurtunwaarey iyo bulshadooda shabeellada hoose oo masjid jaamic dhismihiisu dabaq yahay ka hirgeliyey degmadaas barnaamijkeenna waxaydu ku maqli doontaan hawsha masjidkaas iyo sida ee ugu soo gebagabowday sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka wararka waxaydu ku maqli doontaan waxay ballan qaadayaan inay diris wanaag kula noolaan doonaan walaalaha deriskooda ah beelo walaalo ah oo lagu heshiisiiyey wilaayada islaamiga ah ee baay iyo munaasabad lagu heshiisiinaya beelahaas oo uu ka hadlay waaliga wilaayadaas sheekh xamse abujacfar odayaasha labada beelood waxgaradka iyo mas-uuliyiin kale barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan aniga ayaa idinla socodsiinaya wilaayaadka dalkana waxaad inagala socotaan xarumaheenna kala duwan ee idaacadda islaamiga laandalos halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay nagala socdaan mareegaha internetka iyo life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeennaba caawa aydu ku maqlayseen hogaamiyaha dowladda siliibyadda ah ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay in gobollo ka mida soomaaliya ay u qorsheeyeen in ay dejiyaan amaba ay u raraan shacabka muslimiinta ee walaalaheen reer filistiin marka laga barakiciyo magaalada khaza isweydiintu waxay tahay suurtagal ma tahay in maamullada ashahadalla dirirka ah ee somalilan iyo puntland ay aqbalaan damaca guracan ee gaal donald trump haddaba innagoo arrimahaas isdultaag ku samaynayna iyo wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan qorshaha gaal trump waxaa soo indhaindheeyey wararkaas islamarkaana inala socodsiinaya walaalkeen eliyas cabdulaahi oo haatanba stuudi ah igula sugan garabkaygana fadhiya haye eliyas wararkaas uu ku hadaaqayo gaal donald trump doqonkan da'da ah muxuu leeyahay muxuuse oga jeedaa arrinkaas maxayse maamullada ashahadalla dirirka ah ay u arki karaan ama fursado ah oo ay oga faa'iidaysan karaan gaalkaas warkuse ma mid soomaaliya keliyii ku koobanba mise dowlado kale ayaa la qaba arrinkaas haya ilyas bismillaah cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay waxaa saacadihii lasoo dhaafay dunida guud ahaan gaar ahaan bariga dhexe iyo bariga afrikaba si aad ah looga hadalhayey warbixin ay si wada jir ah u baahiyeen wargeeskada jerusalem bost kanaalada labiyi tobanaad iyo midka n labiyi toban ee yuhuudda midaas oo dabcan ka hadlaysay qorshaha trump ee khaza iyo xogo hor leh oo daha ka rogaya halka ninkan uu markan damacsan yahay in uu geeyo muslimiinta reer khaza maadaama fashil ay u muuqato qorshihiisii ahaa in uu u musaafuriyo dhanka dalalka urdun iyo masar haddaba warbixintan sida aadka ah internetka ugu baahday saacadihii lasoo dhaafay waxay ka hadlaysaa donald trump oo markan doonaya in muslimiinta reer khaza uu u barakiciyo dhulalka ay ka arrimayaan maamulada shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland iyo somalilan waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn oo lagu warramayaa in donald trump uu sidoo kale muslimiinta reer khaza qayb ka mid ah uu doonayo in uu geeyo dalka morocco cabdiqaadir markii aan fiirino saddexdan maamul iyo waxyaabaha gaarka ah ee uu ku doortay ninka dhowaan loo caleema saaray kursiga aqalka cad waxaa la dhihi karaa waa dhowr arrimood haddii aan dul istaag ku samayno qaybta soomaaliya oo kale si gaar ah dhulalka uu u doortay ee ay ka arrimayaan maamulada shahaadala dirirka ah ee isugu yeera somalilan iyo puntland somalilan oo kale waxaan ka warhaynaa in ay tahay maamul goonigoosad ah oo in muddo ah ka gunaa xukuumadda riddada ah ee filla soomaaliya raadinayana ictiraaf ilaa haddase wax u suurageli la adahay falanqayaasha u dhoondoloola arrimaha bariga afrika oo kale waxay leeyihiin si ictiraaf ay u hesho somalilan waa suuragal in ay aqbasho rabitaanka tram ee ah in qayb ka mid ah muslimiinta reer filistiin uu u soo barakiciyo deegaanada uu ka harimiya maamulkan waxaana markaas somalilan suuragal u ah ayay khubaradu leeyihiin in ay heshay ictiraafkeeda looguna dhawaaqay inay tahay dowlad ka madax bannaan qaybta kale ee kooxda riddada haddii aan milacsano dhanka puntland oo kale waxaan iyadana ka warhaynaa in xurguf xoogani ay kala dhexaysa filla soomaaliya oo saciid cabdulaahi deni oo ah murtadka hogaamiya maamulkaas waa mid siyaasad ahaan weli ay isku diidan yihiin murtad xasan sheekh maxamuud oo miisaaniyadaha qaar xitaa waa ay kala qaateenba sida aan ka warhayno sida midda waxbarashada oo kale iyaduna waxay falanqayaashu leeyihiin waa ka suuragal inay aqbasho damaca trump ee ah in muslimiinta reer khaza qayb ka mid ah uu keeno dhulka uu ka arrimiya maamulkan isugu yeera puntland cabdiqaadir haddii aan intaa uga gudubno qaybta soomaaliya iyo meelaha ay daciifka ka yihiin iyo waxyaabaha uu ku dooran kara donald trump aan markan eegna dhanka waddanka maqrib oo warbixintu ay sheegtay in isaguna uu ka mid yahay meelaha uu donald trump danaynayo in uu u raro muslimiinta reer filistiin waddankan sidaan ka warhenay isaga iyo jazaa'ir waxay in muddo ahba isku hayaan gobolka saxraha galbeedka afrika haddii ay aqbasho qorshahan trump uu doonayo in uu ku barakiciyo muslimiinta reer filistiin si gaar ahna uu qayb ka mid ah uu u soo dejiyo dalka morocco waxaa suuragal ah ayaa la leeyahay in iyaduna ay markan milkiyad ahaan u hesho gobolka saxaraha galbeedka afrika oo loolan dambe uusan ka dhexdheci doonin aljeeriya ama jazaa'ir taasoo ah riya ay in badan ku tahmaysay xukuumadda maqrib haddii aan wada egnay jawaanibta kala duwan dabcan waxa kuu muuqanaya cabdiqaadir waa in maamuladan oo idil ay yihiin kuwa daciif ah oo maraykanku uu u fiirsaday saadaashuna dabcan sagaashanka waa ay ka sarraysaa oo waxaaba la leeyahay maamuladan waa biyo kame dhibcaan oo way aqbali doonaan damaca donald trump ee ah in muslimiinta reer khaza uu u soo musaafriyo dhulalkooda waxaana dabcan warbixintan soo baxday xilli dowladaha galbeedka intooda badan ay ka soo horjeesteen damacan ka dhex guuxaya madaxa xukuumadda washington oo xitaa siyaasiyiinta jamhuuriyiinta maraykanka qaarkood ayaa la yaaban waxa madax maray donald trump iyo ujeedkan aanan marnaba suuragalka u muuqan ee uu u hanqaltaagayo dabcan inahaas ayna ahayd xogta warbixinta the jerusalem bost ee sida aadka ah saacadihii lasoo dhaafay ugu baahday baraha kala duwan ee internetka cabdiqaadir waad mahadsan tahay mar kale aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkan ilyaas cabdulaahi oo inala soo codsiinayay sheekada ku saabsan hogaamiyaha dowladda saliibadda ah ee maraykanka gaal donald trump oo sheegay in gobollo ka mida soomaaliya ay u qorsheeyeen in ay u raraan shacabka muslimiinta ee walaalaheen reer falastiin
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى
barnaamijkeenna faafareebka wararka qaybihiisa hore ayaad dhegaystayaal dhegaysanaysaan markanna waxaa idinku soo dhowaataan xubinteennii hadalhaynta oo aalaaba halkan uu inagala socodsiiyo walaalkeen maahir maxamed haye maahir maxaa cusub waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi afar askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa milatariga suudaan iyo maleeshiyaad daacad u ah imaaraadka oo ku hardamaya gacan ku-haynta buundo istaraatiiji ah wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay ay wax ka badan afar iyo labaatan saac oo xiriir ah ka socdaan xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ah ee khartuum ciidanka milatariga suudaan ayaa qaaday olole dagaaleed aada u ballaaran oo uu ku doonayo in uu ku gaaro xaafadaha dhaca galbeedka magaalada khartuum islamarkaana ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda wariyaal ayaa soo sheegay in dhinacyadu ay ku dagaalamayaan ciddii la wareegi lahayd buundada muhiimka ah ee sooba taasi oo isku xirtaa bariga iyo galbeedka khartuum afhayeenka milatariga suudaan ayaa sheegay in ciidankoodu ay taqadum wanaagsan ka sameynayaan jiidda dagaalka islamarkaana ay doonayaan sidii ay uga gudbi lahaayeen buundadan istaraatiijiga ah si ay gumadaha u dhigtaan galbeedka khartuum halkaasoo ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda iyo madaarka caalamiga ah ee ugu weyn dalka suudaan kooxda r s f ee gudaha suudaan looga yaqaan janjawiidka ayaa dhankeeda si aad ah ugu dagaalamaysaa gacan ku-haynta buundada sooba oo haddii laga qabsado ay maleeshiyaadkeedu galayaan xaalad go-doon ah dhanka kale ciidamada xukuumadda suudaan iyo maleeshiyaadka deegaanka ee kaabaya ayaa gelinkii dambe ee khamiista la wareegay gacan ku-haynta degmada nuuba ee kaabiga ku haysa magaalada khartuum arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidanka suudaan oo bilihii lasoo dhaafay guulo waaweyn ka soo hoynayay dhammaan saaxaadka dagaalka marka laga reebo gobolka daarfuur oo ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka imaaraad ku tababaray ee dacmusariic loo yaqaan jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in ay la wareegi doonaan magaalada caasimadda u ah dalka suudaan inta aan la gaarin bisha soo socota ee abriil kolkaas oo dagaalka suudaan uu laba sano jirsan doono waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda xasan gurgurte oo lagu eedeeyey abaabul ay ka wado gedo maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee la magac baxay jubbaland ayaa war uu soo saaray ku sheegay in kooxda hiddada soomaaliya ay wado abaabul dagaal kaasi oo ka socda qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka gedo maamulka riddada ah ee jubbaland ayaa warkan ka soo saaray shir maanta ka dhacay kismaayo oo uu guddoominayey murtad axmed madoobe waxayna ku cambaareeyeen dagaalkii shalay ka dhacay baar dheere ee u dhexeeyey maleeshiyadooda iyo kuwa kooxda riddada mas-uuliyadda wixii ka dhacay baar dheere ayay mar kale dusha uga tuureen kooxda murtad xasan gurgurte waxayna sidoo kale ku eedeeyeen in uu abaabul ciidan ka wado magaalooyinka garbaharey iyo beled xaawo oo ka tirsan gobolka gedo maamulkan ayaa sidoo kale qiray in dhibaatooyin xoogan ay ka dhasheen isqabsiga kala dhexeeya kooxda riddada ah ee uu fadhigeedu yahay muqdisho kaasi oo uu sheegay in uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ah kadib markii kooxda xasan gurgurte ay xayraad dhanka hawada ah saartay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gedo maamulada riddada ah ee kismaayo iyo muqdisho ayaa si weyn ugu loolamayaa maamulka gobolka gedo waxayna xiisadda gobolkaasi sii xoogeysatay markii uu maamulka axmed madoobe dagaalkii ka dhacay magaalada raaskambooni uu kaga adkaaday maleeshiyaadka kooxda riddada dhanka kale kooxda riddada waxa uu khilaaf kala dhexeeyaa murtad cabdulaahi shimbir oo dhankeeda raacsanaa kaasi oo maalmo ka hor xogo soo baxayey ay sheegeen in kooxda gurgurte ay qorshaysay in ay ku weerarto garbahaarey balse saraakiil ay ka biyadiideen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaadka mustafa xagjar oo haweeney ku jirdilay dhulka soomaali galbeed ciidanka ay dowladda xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil u geystay haweeney iyadoo dhibaatooyin laga soo sheegayo deegaano ka tirsan dhulkaasi waxaa xarunta booliiska ee degmada bookh ee gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya lagu jirtilay ruux dumara mid ka mid ah ciidankii ku sugnaa xarunta oo isku dayey in uu kufsi u geysto gabadha ayaa waxa uu jirdil xoogan u geystay gabadhaasi maamulka degmada iyo taliska ciidanka ayaa bilaabay inay hanjabaad u diraan qoyska gabadha iyagoo dil ugu hanjabay waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa booliska dowladda xabashida etoobiya oo xamlo ballaaran oo xarigah ka bilaabay magaalada caasimadda ah ee adis ababa xilli dhanka kale dowladda etoobiya lagu eedeynayo in ay dishay dhakhtar qalliin sidoo kale waxay mareegtu daabacday maleeshiyaadka macawisleyda oo xukuumadda muqdisho ay u adeegsato dagaalka ka dhanka shabaabulmujaahidiin ayaa kasoo horjeestay xukuumaddaasi iyaga oo dhanka kalena bilaabay in ay la dagaalamaan waxay sidoo kale mareegtu daabacday howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiiley waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir baraha bulshada ee soomaalidu ay ku wada xiriirto waxaa maanta si aad ah looga hadalhayey qodobka ku saabsan in saliibiga donald trump uu qorsheynayo sidii uu shacabka khaza ee barakicinta uu la damacsan yahay loogu rari lahaa gobollada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee soomaaliya halkaas oo ay ka arrimayaan maamulada riddada ee somalilan iyo puntland baraha bulshada sida facebook iyo twitter ayay dadku arrinkan si aad ah iskula dhex qaadeen waxayna ka bixiyeen jawaab celinno isku mid ah oo ay ku diidan yihiin falalka gurican ee uu ku dhaqaaqayo madaxweynaha maraykanka shacabka soomaalidu waxay muujiyeen in marnaba aysan suuragal ahayn in shacabka khaza inta lasoo barakiciyo la soo dejiyo gobollo ka tirsan dalka soomaaliya falcelinada arrinkan ay dadku ka bixiyeen ayay ku muujiyeen in maamulada dabaldhifyada ah ee soomaaliya ka jira aysan diideyn amarka madaxweynaha maraykanka balse geesayaasha khaza aysan marnaba ogolaanayn in dhulkooda xoog lagu qaato xubintiina waa inaga intaa caawa cabdulqaadir
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa oo xubinteenii hadalhaynta inala socodsiinayay النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna ayaynu ku sii siqaynaa markanna waxaynu idinku soo dhoweynaynaa qaybtii labaad warbixin aannu idinkaga soo diyaarinay degmada kurtunwaare iyo bulshada deegaankaas iyo dadkooda kale ku sugan wilaayadaas shabeellada hoose markay iskaashteen kadib waxa ay hirgeliyeen masjid dhismihiisu ka kooban yahay dabaq haddaba warbixintan uu inoo soo jeedinayo walaalkan bashiir muxuudiin abu ayman aynu ku dhegaysanno أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد
dhankooda marti sharaftii kelimaadka ka jeeday xafladii furitaanka masjidkan jaamicul kabiir ayaa iyagana la siiyey kelimaadkooda waxayna dareenkooda ku cabireen soo dhoweyn iyo farxadda ku aadan dhammaystirka uu allaha muslimiinta waafajiyey ee dhismaha masjidka jaamaca ee degmada kurtuwaarey waa kuwan salaadiinta kale ah suldaan sid cali suldaan xasanow suldaan caliyow suldaanka beesha jiido iyo suldaan nuurow xaaji isaaq oo ah suldaanka beesha mirifle ee wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose beydkan alle subxaana wa tacaala ilaahayna soo waafajiyey maanta oo jimco ah inaan ku tukano salaada jimca masaajidkaas oo maanta furitaankiis ahayd kowda bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo lix runtii maanta imaam aalan aad u fiican oo farxad badan deegaanka degdegan ee degmada kurtuwaarey iyo nabaaxageedaba ciddii muslim qof kasta oo muslima ka qayb qaatayna waxaan leenahay insha allahu tacaala miisaankooda hasanaadka allah u saaro waxaa kaloo maxad weyn u celinaynaa walaayada shabeellaha hoose iyo walaayada degmada kurtuwaarey oo ayagana kaalintoodii ka qaateen waxaa kaloo ka qayb qaatay muslimiinta ku nool walaayada shabeellaha hoose degmooyinkoodii kala duwan iyo muslimiin kale dalka iyo dibaddaba intii qof kasta oo muslimna oo ka qayb qaatay oo naftiisa iyo xooggiisa iyo maalkiisa u geliyeyba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro masaajidkan inuu noqdo kii lagu wax bartay oo amarmay oo laga faa'iidaystay inuu noqdayna allah subxaana wa tacaala ayaa ka baryaynaa deegaankan kurtuwaarin waxaan leenahay masjida ilaahay idin nasiibay oo la dhisay waxaa loo baahan in la soo camiro salaadaha masaajidka la keeno wax lagu barto laga faa'iidaysto insha allahu taala intaas ayaa idinku dardaarmaynaa marka hore horta waxaan u tacsiyeynaynaa ama ilaahay u baryaynaa ummaddii horta geeriyootay oo dhan kuwa shahiiday kuwa xanuunka ku geeriyooday intaba ilaah u naxariisto khaasatan dadkii guddiga nala ahaa oo masaajidka nala soo waday hooshooda oo intuu masaajidka socday qabyo ahaa geeriyooday in ilaah u naxariisto intaa waa intaa masaajidkan insha allahu tacaala waa la qurxiisay hadda horeyba loo sheegay in la soo camran waa loo baahan yahay degmada kurtuwaarey waa degma taariikh dheer leh taariikhdeedana wax badanaa dhimanaa wax dhimanaa maxay ahaayeen sida gurigaanoo kale waxaa maanta ayaan inoo ah gurigii ugu horreeyey oo dabaq ah oo la dhiso degmada kurtuwaarey laga dhiso in mid masaajid allah loo dhisay uu yahay insha allahu tacaala waa guul degmada kurtuwaarey ay ugu soo hooyata sababtoo ah qof shakhsiya oo dhistay naguma jiro gurigi ugu horreeyey oo dabaqa aan dhisno ilaahay mahaddii masjid baan ka dhignay ilaahay insha allahu tacaalaa ha naga ajar siiyo sida walaayada gobolka iyo degmada looga mahadceliyey ama loogu bishaareeyey dadkii walaalahee horreeyey ayaa qaatay ayagaan la qabaa fasax ayna siiyeen degmooyinka oo masjidka nagala shaqeey iyo tuulooyinka hareeraha iyaga ah si gaara ilaahay ka soke ayaan ugu mahadcelinaynaa waxay nala qabteen wax la ilaabi kara maaha waayo haddaan maamullada ku hormaro maamullada qaar oo degmooyinka deriska nala ahaa aan u tagnay ayaga kuwa mas-uuliyiinta nala shaqaynaa kan ugu horreeya iyo kuwa dhexe iyo kuwa dambeba habeen iyo maalin waa nala taagnaayeen moorooyinka oo waxay nala gelaayeen lo'da wejigooda allaha sharfee ayaan wax ku soo helnay annagoo soconnay ayagana way nala socdeen insha allahu tacaala ilaaha guulayaan leennahay kuwa taleefoonnada nugu kaalmeeyey iyo kuwa lugtooda nugu kaalmeeyeyba fasaxii nala siiyeyna waa ku mahadsan yihiin sida maxamed askar walaalkay uu sheegayba sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda furitaanka masjidkan ayaa kelimaad soo dhoweyn ah goobta ka jeediyey insha allahu dad muslimiin ee hantidooda iyo maalkooda iyo naftooda dadaal badan dadeelay degmada kurtuwarey iyo hareeraheeda waxaan leenahay jazaaka allaahu khayra aljazaa haddii yihiin rag iyo dumarba ganacsata iyo culammaba waa dadaasheen dadka muslimiinna hantada baxsaday ammaanada dadka isluu dhiibin oo raggii oo walaalaheenna u istaagay masaajidkan in isdhisamaay ammaanadiis idin la dhiibey oo dadka muslimiinna idin saa qaadateen waxaan leenahay ammaanada waa kuditaan idin leenahay idinkana ammaanadiis dadka muslimiinka isidin dhiibidina meeshii salfidaay ayaa u keliseen jazaaka allahu khayr aljaza ayaan leenahay masjidkan aad arkayseen meesha laga bilaabay meesha maanta as joogo ilaahaygii noo suurtogeliya mahaddaas iska leh waxaannu mahadcelaynaynaa walaayada gobolka iyo midda degmooyinka gacanta ay ka qaateen ama fikradda ay ka qaateen waa ugu mahadcelinaynaa insha allahu ilaahay idankiis shacabka mii'i magaala ku nool gacanta ay ka geysteen insha allahu ilaahay baa ka abaal mariyay waa ugu mahadcelinaynaa masaajidkan magaalo iyo mii waa laga dhisay intii wax gashatay ama xoog gashata ama hadha gashata ilaahay miisaankooda aan qaraha ku kabo waxaan kaloo ugu ducaynaynaa guddiga isku kallifay masaajidkan inas ilaahay asdhisa habeen ee maalin u shaqaysay miisaankooda allah ku kabo raggii isu taagay ee dhexda u xidhay ilaahay ha ka abaalmari inkastoo ay jiraan xubno qaali ah oo guddida ka baxay sida sheekh maxamed biyomaalow xuseen cilmi xuseen dalabi ilaahay raxmaddiisa jannadiisa ha ka waraabiyo gurigaan quruxda badan bay wax ka dhisiyeene mid ka qurux badan ilaahay jannada ha uga dhisi ilaahay kitaabkooda midigta ha ka siiyo ha ku qaybgeliyo kuwa xawdka nebiga ka caba ilaahay ha kala mid dhigo intii islaama ee dhimatay ee masaajidkan niyadda ku haysay ee haddana aan ku nasiib u yeelan inay ku cibaadaystaan ilaahay ha u naxariisto intaa kadib waxaan leeyahay dadka islaamkaa ee magaalada masaajidkan xooggooda iyo xoolahooda geliyey horta waxaad markhaati ka tihiin xoolihiinni meeshay galeen inay indhihiinnu hayaan ama degmo kale jooga ama tuulo jooga ama kurtunwaaray ku sugnaadee inaad markhaati ka tihiin hantidiinni meesha ay gashay lacagtii tirada badnayd ee hadda uu walaalka maxamed cali diini uu xisaabinayey ee idinka iyo wax la mida laga keenay meeshay gashay inaad markhaati ka tihiin baan markhaati ka nahay inaad aragtaan oo indhihiinnu idiin muuqdaan aan shilin meel idinka lumin waxaan idinku bushaaraynaynaa xoolihiinni waad aragtaan alle agtiisa inay idiin yaalliin guri ilaahay baa lagu dhisay guri bini'aadan ama guri maaragtay orientationa laguma dhisin waxaa lagu dhisay masaajid ilaahay leeyahay ilaahay baana abaalmarinteeda laga rabaa insha allah wuuna inaga abaalmarin doonaa intii wax ku darsatay intii xoog gelisay iyo intii xoolo gelisayba waxay xafladani ku dhammaatay jawi aad u heer sareeya oo rajigelin iyo farxad taagan u ahaa bulshada ku dhaqan kurtuwaare hase ahaatee mid walba oo ka mid ah dadkii ka hadlay quruxda masjidka iyo sida casriga ah ee loo qaabeeyey kama saarin maankooda dareenka iyo xusuusta mid ka mid ah raggii hormuudka uu ahaa guddiga dhismaha ee masjidkan jaamica kaas oo isna dadaal muuqda ku lahaa socodsiinta hawsha dhismaha iyo ururinta sadaqaadkii ay muslimiinta ku bixinayeen dhismaha masjidkan maadaama ilaahna makaniyey beedkan oo meeshaan ku yaalo baldadanaan ku yaalo oo hadda dhismadiisii ay bilaabatay xoogna u baahan inaa xoogaani aan gashanno hantadaani aan gashanno nabiy calayhi salaatu wasalaam
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله
shariifatinka ayaa dhoobadii dhagaxaa isku daldalayay oo lagu dhisay marka maadaama intaas ay tahay irma aakhare anaga gureyna ay tahay nabigan xaggiisa ay ka sugnaatay asxaabta qowlan wa ficlan wax loo tartamkan ugu weyntaa waaye insha allahu tacaala aan u tartanno aan isqeybinno rag iyo haweenba insha allahu tacaala masaajidkaasi aan dhisanno irma aakharo anaga gureyna hanoo ahaado intaasaa iskula dardaarmaynaa taqwallah ilaahay ka cabsigiisa iyo sahayda loo qaato aakhira taasaan ugu weyn wax lagu xisaabtamo oo bani aadamka tahay asku xisaabtamo ay ugu weyn tahay kaasi waa sheekh maxamed biimaalow oo ka mid ahaa culimmada magaalada kurtuwaare kaas oo geeriyooday intii uu socday dhismaha masjidka jaamicul kabiir ee degmadan allah u naxariiste guushan iyo waxqabadkan lagu dhisay masjidka ugu weyn kurtuwaare oo horey uga dhisnaa magaalada balse caqabado xoogan kadib dib loo dhisay lana qurxiyey waxay ku yimaadeen iskaashiga iyo isgarabqabsiga bulsho u dhex joogo maamulkooda kaas oo ku haga kuna booriya khayraadka taas beddelkeedana kala dagaalama kagana diga xumaanta iyo wixii soo raaca waxaa marka ay halkan joogto xusid mudan in muhiimaddu ay tahay in bulshada lagu gobaabiyo in iyaga oo wadajir ah iska kaashtaan horumarinta adduunyadooda iyo aakhiradooda loona furo mashaariic khayr ah iyo kuwo ay ku munaafacaadi karaan noloshooda si uu isku filnaanshaha uu sii ahaado shicaarkooda iyo weliba yoolka ay hiigsanayaan ee aan laga daalin يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أن في أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى
qaybihii dambe barnaamijkeena ayaanu isla soo gaaraynaa haatanna waxaydu ku soo dhowaataan beelo walaalo ah ayaa waxaa lagu heshiisiiyey wilaayada islaamiga ah ee baay haddaba kulan ay barbar socotay dowra diini ah waxaa lagu heshiisiinayay beelaha walaalaha ah ee dabarre iyo hobeer kuwaas oo isku maandhaafay dhulbeereed ku yaallo deegaanno ka tirsan wilaayada baay kulankaas lagu heshiisiinayay labada beelood waxaa laga gaaray heshiis buuxa oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada islaamiga ah ee baay sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen salaadiinta guud ee beelaha dabarre iyo hubeer iyo odayaasha labada dhinac heshiiskan waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban ku dhowaad toban qodob oo ay ku wada midaysnaayeen labada beelood waxaana bayaanka akhriyey suldaanka guud ee beesha dabarre suldaan aadan dayrow bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala daalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu amaa bacd bayaan ka soo baxay labada beelood ee walaalaha ah beesha dabare iyo hubeer kulan ay barbar socotay dowro diini ah oo u dhexaysay labada beelood ee dabare iyo hubeer kulankaasoo ay qabatay wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow in labada beelood ay ka heshiiyeen wixii khilaafaad ahaa u dhexeeyey labo waxay ballan qaadeen in ay u hoggaansami doonaan ayna aqbali doonaan ilaalina doonaan dhammaan qodobadii lagu heshiiyey saddex sidoo kale waxay ballan qaadayaan inay deris wanaag kula noolaan doonaan walaalaha deriskooda ah afar in aan la samayn doonin deegaameyn cusub shan in ay hormarinayaan waxbarashada qaybaheeda kala duwan lix waxay isla qaateen garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika toddobo labada beelood waxay ugu baaqayaan murtadiinta inay ka soo baxaan safka cadowga soona toobad keenaan wabilaahi towfiiq intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim maxamed nuur ikhwaani ilaah subxaana wa tacaala mahad iskule allihina waafijay nimooyin shayha anka khayr badan nimatulislaam waliimaan allahaasa mahad dhammaantiya iskule toma markaas kadib may intunku mahad eliyaane xarakatlshabaab almujaahidiin oo amiirkan guud awweyda xafidahullaahu yallana wajazaakumullahu khayr intaas kabacdii walaalayaal saliin sheegiwo walaalahun reer huweereed iyo reer dabara may hasaareyna kulumahaas iyo dowladaasoo diiniga a afarta beri socotay kadib in dadkii walaalaha muslimiintahay intaasoo sana deriska ahaay may sheegana dadka odayaalka ahay qaran ahaan markii liis waray sidii taariikh ahaan boqol iyo konton sana ku hor walidhii hade walunqi hade un sheega korna maabae laakiin kadib in walaalahaas waldhabee dhammaray injarn tiyadahayti ilaahay fadli sheela kahele uma markaas kadib dadkii hogaankii unu noo horeey yo juhdigaasi dadaalka badan bii tiyeedahayte markan maynaninku baahanyaaha en haddii un ena guddigii laxakusaari walaalaha reer dabara oo hogaankahay iyo guddigii reer huweerado hogaankahay oo ka saabsanaay mansaqaal qof oo guddigaas ka saabsanaay markii liiska daroontum i siyeed qof nagadaayan walgorodkii beelahaas lamadaas beelood andhexay kulunkii dowraadkaas iyo kheyrka badanoo meela asharada elka qaadadi kabacdi may hasaareenaa walaalahaas insha allahu wanaaggii horaanjar in adkeeyaan namay kale hasaareenaa waxyaabaha yaroo hadda khilaafka ele sheegahay in walbuurun ahayna haniyo hayna geekii isku dhammaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka garab gale suma markaas kadib juhdigaas ilaahay inka inka dhowaadeen waan ilaahay subxaana wa taala an suurta geliy unina runtii haddii un ene suldaankii guud ee beel reer huweereed ibraahim maxamed nuur haddii aan ahaa ma iidinka faraxsanaa qaabka walaalaha bayaanka iyo hansaareen runtii haddii un ene bayaanka walaalahaas iyo hasaareen haddii lamadii suldaan lamadii beelad un ene runtii iid baan ka faraxnay barnaamijka walaalaha iyo hasaareen wanaaggaa kalsoonidaa wada shaqayntaa runtii iid baan ka faraxnay haddana may balena wa jazaakumullahu khayr guddigaas beelo laha ku saari oo juhdigaas biyo sinasa goowaanka mahad elaan may kale inta insha allahu ambaaqane walaalaha bulshada lamada beelood ku dhalade haddii shalay la lahaayay reer dabar iyo reer huweereed see konton sana ka heleen nabadgelye oo boqoli konton sana see ka heleen burbur iyo dhibaato jari ummaddo islahayd haddii burburkii hada dib inkanagada idii manaha laka sheekaysadaay mayba in sheeganehe dadka muslimiinta ee dhammaantay oo walaayoha ini geekan oo dhammaadeen bulshadii gaar ahaan reer dabar iyo reer huweereedna maylanaa haddii shalay wal haddii baadii roogtan iyo haddii magaalo roogtan dhatiyob wal dhegtiin dhibaa usan dheegtan haaniyo hayin insha allahu ilaahay noo dhammaay geeka ku dibna insha allahu ma jaro doonaan runtii haddii un ene nuqabadii ama mas-uuliintii beelo may iid go-aankaas nka adkeeyane waanan garab surugnaa lanqalalankii korkooyna beri ku ena haddii un ene suldaamadii guud beelo haddii un en dadka barnaamijkaas oo kale an ololeeyaw ama shaksii banaanka rooga hanagadoy ama shaksii gudaaga rooga useyi in una beri ku eno runtii walaalaha dhiijo in la ilaaliyo derisnimada ah xadiiska rasuulka sal alay slam walbadan ka tilmaamay deriskaas qiimaha usley wal una kooba korno ma e marka maylanaa dadka barnaamijkaas in ololi ama kashag damba ini ka sameeya fadaayaan hindha nuqabo leh malaagyadii hoose leh yala kiifiiriho walaayile yala kiifiiriho in barnaamijkaas mardama saameyn kale beelo onka lahan insha allahu intaasa ballan qaadan siliin sheegi tan kale insha allahu bayaanka la caqriy eeda an garab teegagna waana ka faraxsagna walaalihi hasaarina wajazaakumullahu khayr yalen haddii suldaamihii beele un ene intaasa warkaya ka koowe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaa sidoo kale hadlay suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan dayrow bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam ilaahayow mahadle ilaahayga nagu hele dad muslimiin ag fidhahikay oo kheyrka badan yarana waafagasi ayaamo badan oonta fadhiyni dhowr maalmood duurana dareerti wada hadalna nuun socdi khilaafaad yaroo dheremaray lamada beelood oo reer hubeereed iyo reer dabara alxamdulilah khilaafkii yarwhiina dhammaadigee ilaahay xamdes waa mar heshnay khilaafkii dhammaadi meena khilaafka akayey hogaanunka aguhiya dhammaadkees walaayada gobolka baay sheekh xamse abu jacfar iyo makaatiibtaas waa insha allah juhdi badanna ka beysaan isaguna ilaahay miisaanka aakhirahanka kaba raggii kale oo la dadaali oo lamada beelood aguhiyaagna meeliinaa miisaankiisan aakhira allah siinka kaba wanaag badanna soo basteen wanaaggii odayaashiisaa soo basteen in hor loon wada loo baahan yahay insha allah mayna ballan qaadniya in wanaaga kay hor an wadno ilaahaynana garab siisa walaaya islaamiya oo qabno dhibaato ma jirta gee alxamdulilah ilaahayna wuu nicmaashay marka inaan saangnaada walaalaska heshidi walyariyo oo ma aguhiya beer weliba beeraa begesa leiroo walwiin agoon akowna ilaahay oo naga dhamaashay alxamdulilah soohunoo laga dhoway wanaag badanoo laga qaadadi lamada beelood iyo walaayadii islaamiga insha allahu khayr badan allah siisa midda kale bayaanka saabahi ma aguhiya in diris wanaag laga noolaado deegaamada muslimiinta diriskana la agin in diris wanaag kala noolaan walbarashada la hormarayso insha allahu una haddii lamadii beelood agna sida runta agmeeg aadaniya wanaagii hore iyo wanaag ka fayle aadani ilaahayna hanuun daa'ima haanka bacdana wal dhibaataaga dhereeno mar ilaahay mana tuso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey waxgaradka labada dhinac بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاكي ما سليرا مصعب عبد الوهاب عثمان سلير إن شاء الله تعالى أولا إن شاء الله تعالى ما بسوا مهننا الله سبحانه وتعالى ونقول يلد المسلمين أي سنو كل مسلم كان كي خير كبضينا وناقل له شرفتي سنو كل مسلم مهننا bacd allaahi meebasu mahadnagnaa xarakatu shabaab mujaahidiin insha allahu tacaala gaar ahaan wilaayada tiitanaw gobolka baay onka horoysha amiirkanaw sheekh xamse abujacfar iyo makaatibtas kala duuginyan marka in meesha unhuguduba xaqiiqadii meesaleeruusa ilaahay subxaana wa tacaala nicmo badan iyo kheyr badan iyo wanaag badanoo na siisi meesaleeruusa meebanon ka dareeyaa islaamnimada iimaan bacda maasale ru'us amni istiqraara noonka dari xaqiiqadii maasale ru'us reerkay lamaaday beelood marki ina dibanka nagada maasale ru'us wanaag badan iyo kheyr badan saan horooshi daqowti oo lamada beelood oo ka dhaladeena mas-uuliyiinsa ugu hen juhdi badanoo saga beysan boqol iyo konton sana ilaa haankasaa laga deera maasale ru'us reer hubeer reer dabre isheeshidaan meelilihi daqowti una dhaleen masanuunshaana mana saa diirna manuunshaaga boqol konton sano ka hor in walyar khilaafag dhera mari waana ka heshiisan maasale ru'uusa lama beelood oo deris ayano walaalo ayano raxiim ayano dhibka soo dheefsoo koow ayaa ugu heen hadda insha allahu tacaala maqaadir ilaahay beryahii kow muddo gaabanta gudaaka oo meesaa dhergelya wal yar oo khilaaf ay alxamdulilaah ti ataa egudini maalintay maasale ru'uusa ilaahay subxaana wa tacaala kheerna waafawasi maasale ru'uuso dadaal badan iyo juhd badan wilaayada tiitanaw insha allahu isa beesti waa ilaahay sababna an ka weeli ilaahay meeban waafaquse maalintay khilaafkii aka in la afjare oo dhammaaday insha allahu meeba liina ilaahay subxaana wa tacaala alla hanuun daa'ima ilaahay hanuun ziyaadasa maasale ru'usa ummad badan oo deris agta waa atay nasiibka ka in helna insha allahu tacaala wala una ka heshiisnin meeba kamid agaa khilaafkii dhareenoo agudi wali aguhi doduubo nunka dhara bahay insha allahu tacaala nibidoo ka qaadani ma aan ka horweshtaa in deris wanaag iyo walaalnimo iyo ehelnimo iyo raximnimadii asaliga aguudiyo insha allahu tacaala in la noolasha maasale ru'usa deris wanaagna deris dadka oo muslimiinta ayaa walaalayaalkanaw ayaana in si wanaag liida sharaf liida an la noolana alxamdulilaahi khilaafkii dhammaadi maasale ru'usa sida oo biyaanka balaga akhriyi waa aguudi insha allahu tacaala birkikii kanaw haddii ilaahay ogolaada meebos rajaajna beesha una ka hadaleysna insha allahu ballanta masaqanaqata oo beesha dabara agta ilaahay ballankaas horan gaadi in walaalayaalkiisa walaa kala nooladan insha allahu tacaala wo insha allahu wa ballan qaadi adoon soon ka baaqna shacabka oo muslimiinta ayo oo naga dembuushow qaraabanaw agto ehelkanaw aye insha allahu lamaada beeloodna meesaleer usa wanaagii iyo midnimadii oo insha allahu soon deerdeerigna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meesaleeraa in waasaliyow abdilibitow samadoonka beesha reer ugul saliinkasana ogaas duur ilaahyo mahad iska le mahad oo suunkoobagna balaaw iyo dhammaad unluuna ilaahyo iska le ni'mooyin badan oo nicmatal islaam iyo wal iimaan iyo nicmatal amni nagamanaashadayo mahad dhammaan iyo balaaw unluun usoo iska le ba'dallaahi harakata shabaab almujaahidiin oo oleesaa waddanka ka jarkadeen oo ilaahayna ogi oo isi sababtee culayska culaysla'anka bedelmiyo mahad iska le ay kale mahad suugnagnaa wilaayada gobolka baay ilaahay subxaana wa tacaala meesunka mahadasnaa arrimaa oo lamada walaalaha agyaan reer huweer iyo reer dabar reesow si uu tufaahanku yarka dhari jari oo wilaayada gobolka juhdi ka beesti nabadeentisow iyo maslahaasow si oo kalsooni buugta agta an galeno an kahagarsanna lilaahina ka galen ilaahina ka garab surumi wanaagii ilaahay si raalle ka uhiyo oo walaalahana raalle ka uhena ilaahay ka dhamaashiyo suunka mahadasna ayna suun mahadnagnaa odayaasha soldaamiyada samadooniyada mas-uuliyiinta reer dabar iyo reer huweer oo lamaday beri arrimaha ka tawali karan oo juhdi ka beyseen ka qariibeen ilaa min awal iyo min aakhar balaaw iyo dhammaad inta ka qariibkana mahad suugnagna meel maaligii inta kala kulugniyaa unay reer huweer reeno walow xaalad ah ka jareen arrimiyahalay ugu heen ilaahay subxaana wa tacaala si wanaag oo nunka dhammaashi waxyaabaa dheena ka jareen si wanaag badantoo ka dhammaatay oo isagoo lama qabiilo oo deris agyaan lama beelood oo deris agyaan walaalaha agyaan muslimiin agyaan boqol iyo konton sano dhareesow intii walyar shaka galay intii lama laan aan iska koyti hor aan fadhiisin nabadgelyo waddanka iskala noolu heen sharaf iyo wanaag iskala noolu heen deris wanaag iskala noolu heen ilaahay awooddaas lamaaday berwilo si utufaan oo dharageli si utufaanka kii awuhiki ilaahay subxaana wa tacaala walaala juuda ka beesti ilaahayna ka garab surumi wanaagoo nuunka dhammaaday meena liinaa lamaada beelood howeer iyo dabare ballanka una saa qaadni iyo nabadgelyadii iyo deris wanaaga iyo sharafta iyo wanaaga una saa qaadni sidii mas-uuliyiinta saan qaadadeen in bulshaduna gudin bulshada nuunla qaadatan may ballanka saa qaadniya waxyaabaa dheenaa ku jiray ilaahay awooddaasa nuun ka baxen wanaagoo saa kaltamni sharafoona saa kaltamni deris wanaagoona saa kaltamni isla dhaqan oo diini oo wasaa kaltamni in ilaahay dartaas anas garab surugna ilaahay diintaas isla dafacna ilaahay kitaabkaas dafacna jihaadka fii sabiilillahi ka qayb qaadana oo walyarya oo qabiil qabiili ay dheeno hadda ka damba galno saa ballan qaadni shacabka nuuga dambooshinna in arrimaa una saa qaadanaya dhammaastiryaana kala qaadada jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum gabagabada munaasabadda waxaa soo afmeeray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay isla mar ahaantaana labada dhinac dardaaran dhaxalgal ah u dhaafay waa kan sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إلهي تبارك وتعالى يا أمه النغانة نسي نعمه شي فرها بذن له أنا كوابكرنا intaasi kadib walaayada may bogaadiyaase bayaanka iyo muwaafaqada iyo heshiiska iyo wada socodka madnamada lamada reer deeren bogaadiyaasa waana hadhowaayasa maysan lena jazaakum allahu khayran intaasi juhdi ah haddii meelanoo galan una sama fadaana sama weelana unina sama weelana intilana erlaano horjeesido saas lakashal dhagaag dhabaate haada fadi macna dhabaate haada fadi marka sidii durbaninku aqbalan walaaga un xalan arag isagna anka shaqaytan lamadaasay reer sida lana iska tanaasulo faday lahana iska dhowaado faday langmadoo faday walaa langnagada faday anka shaqaytan maysan lana jazaakum allahu khayran markii dee warka iyo howlo bilaawadaasi may dareemana in xoogoo la shaldheeray in xoogoo la shaldheeray markii dambena si degdeg ah yaa ambaslaatay may buaha muwaafaqi iska duubanaan fayla iyo reedla ku heli falilaahi alxamdu walminna may dardaaramaane marka wanaaggaasi odayaalkan sabab an haayeen kolley dadkii iyo akhyaartii iyo deegaamadii ini deeri'eeda aan rajeeyaan insha allahu tacaala ini la geysiiyo dadka lansheega baaqasay iyo bayaankaasay iyo go'aamaadkaasay qaraaraadkaasay meelaha kubahi ini la geysiyo markii horena wakiilaa ku haytan hatana san sugahayan dhegtiyo haraarad hoobanta olaha ka qaadon olaan qaatan hooba nibadlaha ka qaadon nibadaan qaatan marka ini la geysiyo insha allahu tacaala sadaacadna ma elan geysi walanaynka darna ulijeedadana may layaha ani umata ka walaalowto ka madowto ka helid dhabaatayo oo la qaba amase cugdad la qaba amase saaseylanka dhamana ilaahay lanka horseen subxaana wa tacaala walowna roognona adduunyu tan aakhiru walaalin shagaysadahay daarulqaraar olanku tabaana taasu tan aakhiri lan shagaysadahay ilaahay khayr shay sawaab jana waafajiye tan unahati roogna tan dambeyna ilaahay subxaana wa tacaala meel fayla ma awgaan ka waala insha allahu tacaala marka ani reerooga saasay la geysiiyo khayrkaasi wanaagaasay intuu ku dhiili geysiiyo qodobka lamaad qadiyadan iyo heliska iyo waxyaabihii intuuna iska arn ani daacad langhaada oo maybuaha waldad anlaaban anjarna safaylilanka hogaansam insha allahu tacaala sa salaadeenba taba sheegan odayaalka sheegan walaayadana handhowa ka hayta isina handhowa ka hayta marka dhulmaybuaha lasla fiiri ahaayo handholaka wadahaayo ay beertay haduraji ay beertay dad hadardari leleeye jazaakum allahu khayran marka ilaahay subxaana watacaala nilinku obsado sidii una hataha erna ilaahayna waafajiy insha allahu tacaala lanka dhagama lambahanis ilaahay in barakaayo ilaahay tabaaraka watacaala may bana array alamna jacala arda kifaatan axyaaan wa amwaatan baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
أمة الإسلام بشرى إننا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana barnaamijkeennii faafareebka wararka ah oo caawa qodobo kala duwan ayd ku dhegaysateen intaas ha inoo joogo tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale ah intaannu ku kulmi doonna sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma alnasiir
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى